barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efimada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa koodii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska africa iyo shantii iyo barkii aroornimo xilliga washington ee bariga maraykanka maalin khamiisa toddobiyo tobanka januari sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid a dhallinyarada boosaaso oo bilaabay safarro ciyaareed oo looga gol leeyahay isdhexgalka dhallinyarada
dhexgal dhallinyaro isbarasho xagga amniga sababtoo ah magaalo walba dhallinyarada ee ka tagta waxay ku tarjumaysaa in magaaladeedii ay nabad tahay dhallinyaradeeduna ay dhallinyaro ee nabadda jecel ay yihiin bay yuusufo ka turjumaysaa
waxa aad sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro ka faa'iidaysata shaqooyinka la xidhiidha dhismaha waddooyinka oo ka socda buurame sidoo kale heesihii ayaannu idiin haynaa
eebbaha u naxariistay codka macaane maxamed saleebaan tubeec iyo heesta nasteexa dib ayaad ka maqli doontaan waxaa kale oo idinku soo socdo ciyaarihii iyo qodobo kalese ku soo dhowaada warkii dunida
hay-adda dambi baadhista ee f b i da ee dalkan maraykanka ayaa xidhay nin la tuhunsan yahay inuu taageero kooxda daacish oo sida la tuhmayo qorsheynayay inuu gantaalada lidka taangiyada ku weeraro aqalka cad ee maraykanka ninkan oo lagu magacaabo xaashir jalaan daahib oo degan magaalada caming ee gobolka georgia ayaa wakiilada f b i du waxa ay arbacadii ku xireen meel u dhow magaalada atlanta waxa uu wajahayaa dacwad federaal ah oo ah inuu isku dayey inuu burburiyo ama uu waxyeeleeyo dhismo ay leedahay dowladda maraykanka isagoo adeegsanaya waxyaabaha qarxa f b i da ayaa xidhay ninkan isagoo isku dayey inuu baabuurkiisa waxyaabaha qarxa uga bedesho nin si qarsoodihi ugu shaqaynaya f b i da baarayaasha ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aanay jirin wax tilmaam ah oo muujinaya in daahib uu ka tirsan yahay urur argagixiso ah
qof ismiidaamiyey ayaa isku qarxiyey afka hore ee maqaayad aada loo buuxay oo ku taalla mambij dalka suuriya toban qof oo shacab ah iyo afar askari oo maraykan ah ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacantay qaraxan ayaa dhaliyey su-aal ku aadan sida ay wax noqon karaan marka ay ciidamada maraykanku ka baxaan suuriya jabhadda dowladda islaamiga ee ciraaq iyo suuriya ayaa sheegatay in ay ka dambeeyeen isqarxintan iyaga oo qofka ismiidaamiyeyna ku sheegay inuu ahaa suuriyaan ka mida dagaalyahanadooda sidaa ay warka u dhigeenna waxa uu bartilmaameedsanayay askarta maraykanka iyo isbahaysigooda
nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a dhallinyarada magaalada boosaaso oo haatan ay u xiran yihiin iskuullada iyo jaamacadaha ayaa bilaabay inay safarro ciyaareed ku tagaan qaar ka mid a magaalooyinka puntland dhallinyaradan ayaa sheegay in ay tani qayb ka tahay isdhexgalka iyo isu soo dhowaanshaha dhallinyarada cawil axmed salaad oo ka mid a dhallinyarada ayaa arrintan uga warramay waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf
aad baa u mahadsantahay yuusufow runtii markiis sana dugsiyeedka uu teeramku noo dhaco waxaa dhacdaa in dhalinyaradu ay ciyaaro saaxiibtinimo u diyaargaroobaan kuwaas oo martiqaad ka hela mar walba gobolka ay aadayaan ama magaalada ay aadayaan bilmatalan annaga halkan koox ahaan boosaso kaga baxnay waxaan ku aadnay gaalkacyo ama garowe ama magaalo ka shishaysa taas oo ay sababto in dhalinyaradu ay isdhexgal weyn ka raadinayso oo ay kulamadooda iyo tiimkooda magacna u sameeyaan sboortskoodana uu heer ka gaaro sida tiimamka caalamka ay sameeyaan oo kale hadda waxaa dhacday koox hadda noo timi oo noogu imaanaysa magaalada boosaaso aynu ku martigelinayno isbartiibada magaalada boosaaso ee bandarqaasin kooxdaas way nala ciyaartay dabcan ama bareejaan la galnay ama bareejaan ama waa ka badina ama way naga badiyeen waxaan ku khasbannahay inaan markooda awey u aadno hoomkooda taasna waxay naga saaciideysaa isdhexgal badan oo bulshada ah dhalinyartu haddaysan kubad ciyaaran xataa maalan waxaa dhici kartaa biri ka maalin in aad meel aadid waxaa dhici karta magaaladaas aad u baahan tahay inaad qof ka aqoonin kusaacidi kara waxaa weeye yaa yaa dhalinyaro ka taqaanaa meeshii taas oo waxyaabo badan kugu suurtagelin karta dan baa ka yeelan kartaa magaaladii wax qof uu kaaga soo qaado kale u baahan kartaa waa inaad ku xisaabsantaa yaa saaxiib ku leedahay meeshii taas baa keenaysa marka yusufo sportska in magaalada keliya isku koobnaanin uu noqdo in safaro uu galo dhalinyarada inta badan waa dhalinyaro ardaya waxay ka faa'iideysanayaan fursadan yar ee maalmaha kooban ee iskuullada ay xiran yihiin maadaama imtixaanadii qeybtii labaad ay hadda galeen cawilo waxaa rabaa inaan ku weydiiyo tusaale ahaan oo kale dhalinyarada gaalkacyo ka timi oo kale inta ay boosaaso joogaan qarashkaay kusoo baxayaan baskaay soo raacayaan shidaalkoodii sidee dhalinyaradan kale ku dabarayaan ma cid iyaga ka madax bannaan ama dowladda hoose ahaato ama cid kale ahaato sidee dhalinyaradaasi lacagaha halkey ka keenayaan waa isku tashi yuusufow dhalinyaradu waxa ay sameeyaan sababtoo ah maanta ma jidho wasaarad si toos ah kuu qaabilaysa oo kuu fangaraynaysa oo waxa weeye jiifkaaga iyo cunadaada kuu qaabilaysa ma jirto balse waxaanu isku daynaa kooxda inay isku tashato dhalinyaradu xaafadda waxay leedahay rag dhalinyaro ah oo xoogaa aan baagamuundo ahayn oo wax yaryar qaqabta ama wasaaradda inay isku dayaan dadka dhalinyarada aadu macquulgalka oo sportska aada u daneeya in iyo kuwii ka fariistay inay dhiirigelin ka helaan taas oo ah inay xataa haa nin walba ina wax laysku aruuriyo isku tashi yar la sameeyo hadday ugu badato waa jidhay waa wasaaraddu shidaalka waxaa dhici ka dha yusufow dhalinyarada xoogaa sportska ka fariisatay oo hore in ay dee si ayagaa yaqaana qaabkii ay safaradii hore ku bixi jireen oo sports kaga horeeyey in ay qaabkii isku tashiga u sameyn jireen ay ayaguna kaga dhaadhiciyaan in ninba nin kaxeeyo oo waxaa weye maalinka alyoomkiisa ile meesha wuxuu joogaya maahan saddex maalmood waa galabtoo kale kulan ku dhacaya haddaad shaloo kale soo baxday saa ka timaadid qadadaada xooga lagu saarayaa dhalinyarta markaa u timaadid waa ku qasban yihiin inay hortooda hooy ku dejiyaan guri baa laysku soo dhoweeyaa cunna waxa ma sheegto muhiimadda waxaa weye kaa isbarataanba maanta la suuq qadaynaysaa faraha la gelinaysaa ma garatay goorma ku egyaha marka in dhalinyarada gebi ahaanba uu soo xirmo in ay u kala tagaan magaalooyinka gobolada safaro si ciyaaro saaxiibtina usoo wada ciyaaraan
wuxuu ku xiran yahay iskuulkaadu laba maalin ka hor waa inaad magaaladaadii aad ka tagtay kusoo noqotaa sababtoo dhalinyaradu waa dhalinyaro waxbarata jaaniska keliya oo fasaxa ah bayna kaga faa'iideystaan markii sanadusgiyoodku xirmana dee waaba nin walba magaaladiisa u xagaabaxaa iyo gobolkii uu markaas u badan yahay inuu u xagaabaxo marka waxa weeye dhalinyarada sportska waxay aad iyo aad uga faa'iideystaan waa xilligaada fasaxa ah bay kaga faa'iideystaan si aadan dariiqadii sportska uga khaldamin haddaa iska tegtid oo tiraadid ninba annaga na ballamiyo waxa weeye waa iska tegaynaa waa laga fiican yaha kabtanka kooxda markaa maamulaya ama ama koojka markaa kooxda dhalinyarada ama abaabulaya waa inuu kooxda kale ka dhaadhiciya sababtoo ah ugu yaraan shan iyo labaatan lix iyo labaatan baa lagu tegayaa taageero laba qof iyo saddex qof xataa waa raacaan marka waa in intaas ay xoogga saaraan badanaa ilaahayna kuma fashiliyo waxaa weye dhalinyaradu soomaalida weligood bay soomaalidu isgarab qaban jidhay oo isla taqaanaa qof marti ah qaabka loo sooro boqolkiiba boqolna soomaali haddaynu nahay kan naga tagana waynu si fiican baynu amba bixinaa kan noo yimaadana si fiican baynu usoo dhoweynaa kooxda aad adigu guddoomiyaha u tahay oo kale ma jiraa safar ka hadda gasheen maahe mid kaleo ka duwan oo aad qorsheynaysan inaad gashaan mise intaasuu ku egyahay iskuullada dib loo furi doona maya iskoolka haddii la furo xilliga xagaaga baan isku dayeynaa inaan safaro dhaadheer sameyno dhanka iyo muqdisho ilaa iyo kismaayo sababtoo ah sportsku kuma ekaanayo inaan magaalo to magaalo tagno waa inaan dowlad goboleedyada magaalooyinka ku yaala caasimadaha inaan qaab sboort sababtoo ah hadda marka haddan alkan ka tagtid oo tagtid muqdisho kale aad tiraahda koox baan kabtan u ahaa xaggan ka dhacay fitrigida waa qofku wuxuu kuleeyahay horxaas nagala tag been waaya haddaa run sheegaysid hadda kooxdaada inoo kan annagaa ku martigelinayna markaas waa inaad ku xisaabtantaa kooxdaada inaad soo safargelisid oo xoog saartid si aad kooxdaas ugaga dhaweysid inaad tiim ku lahaydeen magaaladaas si loo arka sboortskii labada gobol inuu kala duwan yahay marka dhalinyarada gobolada jooga waxay iskugu safraan oo keliya waxa weeye isdhexgal dhalinyaro sooma isdhexgal dhalinyaro isbarasho xagga amniga sababtoo ah magaalo walba dhalinyarada ka tagta waxay ku tarjumaysaa in magaaladeedii ay nabad tahay dhalinyaradeeduna ay dhalinyaro ee nabadda jecel ay yihiin bay yuusufo ka turjumaysaa maanta haddaan halkaa inta ka tagno dhalinyaro ahaan aan gobol kala tagno oo aanu si nidaam ama sharafle aanan u dhaqmanin dee magaaladan kasoo tagnay baan sharafteeda ku ciyaarnay oo waxay noqonaysaa iskata keliya maaha waa inaa macnaha si nidaama oo sharaf leh oo ka muujinayso ammaanta gobolka aa ka tagtay ama magaalada aa ka tagtay waa inaa ximbaartaa inta magaalo tagtay inaa foodo u aadid umaada tegin waxaa u tagtay inaa nabad iyo kalsooni iyo wanaag iyo gobolkaaga inuu wanaagsan yahay iyo kooxdaad inay wanaagsan tahay inaa soo bandhigtay yuusufo
aad ayuu mahadsanyahi kaasi waxau ahaa cawiil axmed salaad oo ka mid a dhalinyarada boosaaso oo u waramayey wariyaheena boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf dhegeystayaal haatan aanu jalleecno dhankii heesaha nasteexa iyo codkii baxsanaa maxamed saleebaan tubec
codkaasi macan waa maxamed salebaan tubeec allah u naxariista iyo heestiina seexo haatanna dhallinyarada aan ku noqonay hay-adda horumarinta wadooyinka ee somalilan ayaa mashruuc dhismooyin wadooyinka ah ka bilowday magaalada boorame ee gobolka awdal mashruucan ayaa waxaa ka faa'iidaysanaya oo shaqooyin ka helaya dhallinyaro waxbartay oo qaarkood injineera warbixintan waxaa boorame nooga soo diray haashim sheekh cumar good hay-adda horumarinta waddooyinka ee somalilan ayaa ka wada gobollo ka mid a somalilan dhismaha waddooyin kala duwan taas oo ay ka bilowday magaalada boorama dhismaha buundo muhiima oo isku xidhi doonta magaalada iyo dhanka jaamacadda camuud haddaba dhismayaasha waddooyinka iyo meelaha ay ka dhisayaan ayaan ka waraystay maareeyaha hay-addaasi injineer cismaan sheekh cabdi oo hadda ku sugan magaalada boorama bismillah hay-adda waddooyinka waxaanu wadnaa mashruuca la yidhahdo cergaabo burco oo mashruuca ugu weyna dalku mataqaana ka socda eeaynu dhisano waana mashruuca yani haddii la yidhahdo raiiska soomaaliga ay mashaariicda ajanabi shirkada ajanabi ay fulin jiray ay fulinayso aan dad maarata reer somalilan ama qaranka somalilan ama hay-adeedan aan mas-uulkan ay fulinayno horena waxa mashruuc looga wada qeyb qaatay dowladii hore ee siiraanyo xukuumaddii iyo tan ay xoog saareen waan waxaa kaloo wadnaa waddada udhexaysa hadda oo dayacatir aan ku sameynana hargeysa kala bayn oo laga yaaba inta dambena gaarsiino wajaale waxaa kaloo mashaariicda waaweyn wadna waa cambridgeka mashaariicdaas waxay leeyihiin waxaa la yidhahdaa wadamada iminka masalan dagaaladu saameeyeen ama warton society-ga la yidhahdo waxaa la yidhahdo waxaa jira beta infrastructure baa loo sameeyaa macnaha dhismaha ayaa la wanaajiyo dhaqaalaha ka qayb qaata maraya cismaan wuxuu intaasi raaciyey in dhismaha waddooyinku ay leeyihiin shaqa abuur iyo isbeddel dhanka dhaqaalaha ah oo ku yimaada bulshada kaasi wuxuu wuxuu ku kordhiyaa shaqada shaqa abuur ayuu sameeyaa wuxuu yareeyaa raidka unemployment biimarka shaqa la-aanta ayuu yareeyaa waxaa kordha isku socodka dadka dhaqaalaha aadii ala kuruuran yahay dadku sidii ay u aaminayaan waddanka ama ugu raxaysanayaan oo bet infrastructure wuxuu itaa tahriibta ayuu ka hortagaa oo hadduu waddanku dhismo fiican yeesho dadku sidii ay dee xun meel xun bay ku cunaane environmentka noloshu hadduu wanaagsanaado waddanku dadku way way ku noolaan karaan dhallinyarta waxa uu ku samey saameyn maska ah aad buu ku sameyn karaa oo had iyo jeer tahriibtaasiya ka ka hortegaya dhaqaalahana uu saameynaya shaqada ayuu shaqa la-aanta ayuu wax u dhimayaa waxaa imanaya isku socodkaa badanaya ganacsigaa kordhaya haddii ala ku roon yahay waxaa kordhaya dhaqaalaha ka soo baxaya beeraha iyo xoolaha wadooyinka waxay u qaybsamaan wadooyin waaweyn oo highwaysas ku xidha waxaa kaloo jira wadooyinka magaalooyinka iyo kuwan la yidhaahdo airska ama grafilka ee rulerka ah ee federal roadska ah dhammaanba wadooyinka waxaan doonanaa inaan dhisnoo kor u qaadno waayo dhaqaalaha ayaa soosha economiga kor u kacaya dhaqaalaha asaasiga ay dadku leeyihiin ee dhaqaalaha iyo oo mataqaanaa iyo arrimaha bulshada noloshooda ayaa kor u kacaya taasi siyaabo waxaa jira an muuqan oo la dhaha invisible ayuu wax u tarayaa weyn oo mataqaanaa biidnillahi tacaala nolosha dadka iyo dhaqaaluhu isbedel weyn bay ay kuleeyihiin waxaanu wadnaa barnaamij baanu soo wadanaa wacyigelin weyn ballaadhan waanu fahamsiinayno muhiimadda ay u leeyihiin wadooyinku horumarinta wadooyinku waa horumarka dalka barnaamij mar horena waanu qabanay iminkana barnaamijka labaad waxaa la yidhahdaa koruqaadka koruqaadista ama horumarinta waddanka waxaa loo marayaa wadooyin wanaagsan ama yani enhancing of Somaliland development through better roads wadamo badan oo barnaamijyada laga sameeyey innaguna waxaan doonaynaa inaan iskaashano hadday noqoto dadweynaha hadday noqoto ganacsatada hadday noqoto dowladda hadday noqoto dadka mataqaanaa ka shaqeeya arrimaha bulshada dee daneeyayaasha had iyo jeer u shaqeeya si maarata mutadoocanimo ah ama n g o-yada kuwa caalamiga ah dhammaan waxaan rajeynaynaa inaan cooperation ku sameyno fahamsiino iyo dadka oo iminka wadooyin baa jira wadamo dagaamadyo ama community based roads baa jira dadkii baa fahmay qeybtoodii bay diyaar u yihiin marka biidnillahi tacala waxaan jecelahay inaan ku guulaysano horumarinta dhaqaalaha waddanka maareeyaha oo aan wax ka weydiiyey in dhismaha jidadka ee ay wadaan shaqo ay ka heleen dhallinyarada waxbaratay ee ka baxay jaamacadaha wuxuu ku jawaabay injineerada farsamo yaqaanada ee ka shaqeeya ee la fahmaya degaanka inta badan ay kasoo baxeen jaamacadaha ku yaala dalka gaar ahaana camuud iyo hargeysa injineere aada u tiro badan waxay ku dhow yihiin ilaa boqol xifrad baan berigii hore taqaar baa takhasusaad uma lahayn laakiin way barteen maanta waa niman lagu aamini karo hawsha wadooyinka waxaan aaminsanahay maanta shaqaalo ku filan oo lafdhabar u ah horumarka wadanka mar haddii horumarkiina uu yahay furihii wadooyinka aynay jiraan marka aada iyo aad baan u hambalyeynayaa maanta jaamacadaha soo saaray kaadirkii farsamo yaqaana ah ee loo baanaya ee wadanka wadanamo horumaro hadduu farsamo yaqaana waa wi- em, fiican ama ku filan ama aaminsan oo casiimad leh oo go-aan leh inuu wadankiisa ka shaqaysto marka aada iyo aad baan ugu faraxsanahay aadna shaqada way ugu helan yihiin waana ku filan yihiin wadanka oo dhanna way joogaan gees ka gees wadada cergaaba maanta waxaa la yirgaranaya iyaga cid kale looma baahna insha allahu tacaala maanta waxaan ku kalsoonaa kadirka ama dee aqoon-yahanada farsamo yaqaanada eh, ku- nimanka kale ee social scienceska yaqaano iminka niman badan baday nala shaqeeyaan sida ragga walaalaha la socdaa aad iyo aad baan ugu maaragtay faraxsanahay waxaanu rajaynaynaa inaanu eh, guul ku ga- guul badan gaadhno oon horumar badan ka sameyno eh, dhinaca mataqaana infrastructureka ama dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha dalka haashim sheekh cumar good v o a boorama
aad ayuu mahadsan yahay haashim oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey haddana waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaana la socodsiinayaa nuur xasan nuur nuur bukhaari
mahadsaned xuseen barre kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha kooxda yuventus ayaa ku guulaysatay koobka suber kaabka dalka talyaaniga kadib markii ay xalay fiidkii hal gool iyo eber ay uga badisay kooxda a c milan ciyaarta oo ka dhacday garoonka boqor cabdalle ee magaalada jidda ee dalka sacuudiga ayaa qaybtii hore waxay ku dhammaatay barbaro goola la'aan ah goolka keliya ee yuve ay ku xaqiijisay guusha koobka ayaa waxaa daqiiqadii koob iyo lixdanaad u dhaliyey xidigaas kooxdaasi cristiano ronaldo guushaasi ayaa waxaa yuventus ay kaga ay ka dhigtay in kooxda ay markaasi ku hanato ama kooxda ugu hanashada badan koobkan oo waxa ay hadda qaaday markeedii sideedaad waxaana kooxda kubadda cagta ee milan ay sidaasi ku weysay tartankan oo ay sanadkii hore iyadu ku guulaysatay waxay ahayd markii tobanaad oo meel ka baxsan dalka talyaaniga lagu ciyaaro koobka suberkaabka talyaaniga Maal- milan shalay waxaa ka maqnaa weeraryahankooda higuain oo qarka u saaran in uu maanta ku biiro kooxda chelsea inkastoo tababare gatus uu sheegay in ciyaaryahanka reer argentiin uu la ildarnaa hargab koobka ee yuva qaaday ayaa noqday kii ugu horreeyey ee uu ronaldo u qaado kooxdiisa cusub tan iyo markii uu ku biiray yuve dhinaca kale waxa ay ahayd markii ugu horreysay oo ciyaar caalami ah lagu qabto dalka sacuudiga tan iyo dilkii wariyey jamaalka shikjo oo lagu eedeeyey inuu ka dambeeyo amiirka kale dhaxalka sacuudiga arrintan ayaa dhaawacday magaca iyo muuqaalka boqortooyada dhinaca dalkaasi sbain kooxda atletica madrid ayaa xalay si lama filaan ah uga hartay tartanka copa del rey kadib markii ay ka badisay kooxda girona ciyaarta ayaa waxa ay ku soo dhammaatay bareejo saddex iyo saddex ah hase ahaatee farqiga goolasha ayaa waxaa ku hartay kooxda kubadda cagta ee atletico de madrid ciyaar kale oo ka tirsanayd wareegga lix iyo tobanka ee tartankan ayaa kooxda leganes waxay hal gool iyo eber ku garaacday real madrid laakiin guuldaradaasi waxba umaysan dhimin real maadaama is argii hore ay kusoo badisay saddex gool iyo eber dhankaas iyo faransiiska kooxda Mona- kooxaha monaco iyo nice ayaa ciyaar ka tirsanayd horyaalka liigwanka faransiiska ay- oo ay xalay dheeleen waxay kusoo dhammaatay barbaro gool iyo gool ah xiisaha gaarka ah ee ciyaartan ayaa ahayd iyadoo labada naadi ay kala wateen laacibintii hore ee xulka faransiiska iyo kooxda arsenal thierry henry iyo patrick viera henry ayaa leeliya kooxda monaco halka viera uu hogaaminayay nice labaduba waxay isla ciyaareen saddex boqol saddex iyo toban kulan muddadii ay wada joogeen arsenal waxaana ay isla qaadeen laba horyaal oo ah horyaalka premiershipka ingiriiska ciyaartii xalay waxaa goolka la hormartay nice waxaana u dhaliyey ciyaaryahan allen saint maximin laakiin waxaa bareejeeyey ciyaaryahan binod oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee monaco waa kulankii afraad oo xiriir ah oo monaco aysan wax guul ah ka keenin horyaalka faransiiska ciyaarihii kale kooxda jingam laba gool iyo gool ayay dirteen naadiga khen toulouse waxa ay barbaro laba gool iyo laba gool ah isla dhaaf wayeen kooxda kubadda cagta ee lyon halka nen iyo nims ay ku kala baxeen gool iyo waxba oo ay guusha ku raacday kooxda nim saint etienne iyo maksina waxaa laba gool iyo gool ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee saint etienne dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa
aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay nuur xasan nuur nuur bukhaari halka aad dhegeystayaal kas- kala socoteen xubinta ciyaarahana waa laanta afka soomaaliga ee v o a ister iyo codkii baxsanaa nuur eebe ee baha u naxariiste easter iyo codka nuur eebe dhegeystayaal waxay u dambeysay idaacaddii ee, dhallinyarada ee v o a waxaana wadajir idinku kusoo jeedinayay xuseen barre aadan anigoo ah jaamac buulla jaamac iyo dhanka ciyaaraha nuur xasan nuur nuur bukhaari tan iyo kulantadeen dambe idaacadda galabnimo ismaqal dambe oo xiise leh